haddaba codbixintii baarlamaanka ee shalay ma ku dhacday hab sharci ah eedaha loo jeediyey ra-iisul wasaare xasan cali khayre ma yihiin kuwa meesha ku jiray halkee ayayse tahay in meeshan looga dhaqaaqo su-aalahan iyo kuwo kale ayuu haaruun macruuf weydiiyey ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya cumar cabdirashiid cali sharmaarke waa mahadsantahay harun runtii shalay waa kulley horta baarlamaanku waa waajibaadkiisa xukuumadda inay ansixiyaan iyo xukuumadka ada iyo inay la xisaabtamaan intaba intaas waa u leeyihiin laakiin habkii shalay hadda loo maray ka qaadista waxaa moodaa inay ahayd hab aan raacsanayn xeer hoosaadka baarlamaanka oo ah dee xukuumadda marka hore moshina laga keeno la siiyo fursad ee iyadu maaragtay isku difaacdo waxyaabaha lagu soo eedeeyey kadibna codayn la geliyo markii adigu xildhibaanadii soo eedeeyey ee iyaguna hadlaan markaa in codayn la geliyo oo maaragtay codayntaasi ay xukuumadda ama ku dhacdo ama ay ku keesho kalsooni ay kusii wada huleen marka runtii xeeroosaadka lama sugayn baarlamaanku tirada waa laga yaabaa inay haysteen ee uga qaadi kareen sababay uga cabsadaan in mooshin la keeno anigoo ilmaha inay meesha jirtay marka waxay ahayd laakiin xeeroosaadkaas in la suga sababtoo ah sideedaba annaga haddii waxyaabaha shuruucda aan ku heshiino inayna hagaan oo aan isku qadarina inay yihiin shuruucdii markaasi aan isku kadhaqayna haddaan la ixtiraamin oo aanan dee kalsoonida dadku institutionska dowladeed ku qabaan way yaraanaysaa maxay kula tahay sababta ay qaab furan uga doodi waayeen mooshin uga keeni waayeen ra-iisul wasaaraha codkana loogu qaadi waayo qaab furan maxay kula tahay adiga sababtaas waxaa moodaa hadda sida anu kuley aan ka arkay hadda mediada iyo eedeyn oo labada dhinacba inay socoto laleeyahay wasiiraha diiday marka saasa maaragtay codkii horey looga galay markii hore laakiin ajado waxa in laga doodo wax kastaba ha dhacaaneen mas-uuliyadeeda runtii baarlamaanka qaadaya sababtoo ah waxaa la rabay inay inay xeerka sida uu dhigan yahay ay maraan laga keeno waxyaabaha lagu qabsaday xukuumadda sax ma ahayn sax ma ahayn oydu waa meesheeda oo runtii waxyaabaha laga gaabiyo oo dhan yaa eedeed iska leh waa meel kaleeto laakiin habka loo raacay xeerarka xeerhoosaadka baarlamaankii inaan la sugeyn runtii xeer jabin bay ahayd waxay adigu dhacay shalay
madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaare xasan cali khayre labaduba waxay dhowr jeer ku celceliyeen islamarkaana waxyaabaha ay ku faani jireen marka ay noqoto wada shaqayntooda waxay ahayd inay midaysan yihiin ayna ka duwanaanayaan qaab wada shaqayntii madaxweyneyaashii iyo ra-isul wasaarayaashii iyaga ka horeeyey laakiin taasi shalabay dhammaatay maxay kula tahay taas maxaad ka akhrisatay wallaahi horta dee markii horeba ayaga waxaa ka keenay inay saas dhaxaan xooa waxay la tahay inaysan dee khibrad u lahayn dowladnimadu waxa ay tahay moogtahay madaxweyne iyo ra-iisaal waa run waa inay wada shaqeeyaan laakiin haddana horta annaga foundationka siyaasadeed ee dalkeena wax ka qaldinaya sababtoo ah ra-iisul wasaare waxay ahayd majority inuu keeno majorityna ka qaado waxaa moodaa dalka ra-iisul wasaaraha parliamentary systemka ra-isul wasaaraha ugu muhiimsanaa inuu dalka noqdo qofka siyaasada hage haddana annaga dhaqankeena parliamentary weeye laakiin haddana waxaa mudda foundationka siyaasadee laga halasiiyey waa imaanaysaa siyaasadda in lagu kala aragti duwanaado madaxweynaha iyo iyo ra-isul wasaaraha meelo qaarkood haddii baarlamaankana markaasoo kale waxaa loogu talagalay de haddii fakarka lagu kala duwaan inuu isaga arrintu galo uu saxo qofka markaas uu isleeyahay aragtida dalka danbay ugu tahay marka waxay la tahay hadee tii wada jooggaas iyo iyo wixii ballanqaadyadaas kuley hadda waxba kama jiraan waan ka duwanaanaynaa weliba sharci jabinta iyo habka loo maray iyo sida dhaqsada loo qaaday ra-isul wasaare hadda ka hor aysaan soo martay ma jirtaan u malaynaya
adi hadda ka hor way kusoo marta waad iscasishay laba jeer baad ra-iisul wasaare noqotay waayo aragnimadaas ka hadal bal waxyar
horta niu hadee horta waxa yaab leh maogtahay dalka siyaasaddeena waxa weeye mas-uuliyaddii dalkana madaxweynaha haye awooddii executiveka ra-isul wasaaraha haye marka waa adiga arrin markasta u baahan madaxweynaha iyo ra-isul wasaaraha inay ilaaliyaan balansi isadeed islamarkaasna ay runtii ku dadaalaan in hadafka iyo hiigsiga markaas dalka loogu talagalay inay ka wada shaqeeyaan laakiin haddii wax aysan markaas aragti iyo ku kala duwanaadaan waxaa ruun in labada qof uu meesha ka baxo sababtoo ah ma sii socon karo dalkana uma fiicna in isku soo horjeed iyo maaragtay iyo muxuu ahaa ishayn uu kusii shaqeeyay anigu waxaan is leeyahay runtii niw annaga waxaan u baahannahay dastuurkan dhexdiisa inaan inta ku shaqayno aan runtii clarity wax la dhaho ama tafsiirno oo fasirno exactly awoodaha ra-isul wasaaraha iyo ra-isul wasaaraha waxa awood uu leeyahay iyo madaxweynaha roolkiisa haddaynaan constitution ku difaangareyn waa uun imaanaysaa isqabashadan oo maaragtay markas sababtoo ah ra-isul wasaare iyo madaxweyne parliamentary system asidoodina uma dhaqmayno presidential iyo parliamentary system isku jiroo kaleeta annaga hadda u soconnaa marka taas in la soxo oo runtii dastuur ahaan loo soxo anigu waan qabaa taasaana keenaysa hadda ra-isul wasaaraha la keeni doono muxuu noqonayaa muxuu wax ka bedeli karaa muuqda
qodob aan rabay inaan ku weydiiyo waxa weeyaan sababta xilka looga qaaday ra-isul wasaaraha markaan ka hadlayno baarlamaanku qodoba ayay taxeen inuu ku guuldaraystay nidaamka federaaleynta inuu la yimaado hab qeexan oo doorasho qof iyo cod ay ku qabsoomi karta iyo qodobo kale dhinaca kale ee ra-iisul wasaaraha iyo taageerayaashiisa iyagu waxay ku macneeyeen in mowqifkii uu qaatay ra-iisul wasaaraha ee ahayd in muddo kororsi aysan dhicin doorashadana waktigeeda lagu qabto inay taasi sabab u tahay maxay kula tahay adiga labada dhinac waxaa ka jira sababta waxa weeye horta middatan ah doorashada sideedaba horta hoggaan waxaa laga rabaa inuu mar kasta runta u sheego dadka iyo dalka meesha wax suuroobaya wax suuroobay waa sax inaan laga shaqaynin arrintii doorashada dastuurka inaan la dhamaystirin inaanan muxuu ahaa magaceedii maqaamkii banaadir inaan la samaynin waxayna ahayd sideedaba bishaan hadda julay baan ku jirnaa julaydii two thousand nineteen ugu dambeyn hadday arkeen sharciga doorashada instan oo registrationskii dadka aan la samaynin in inta baarlamaanka la hortago la dhaho ma socon karto waktigaas kuma qaban karno doorashada aanu raadinno sidii aniga aan yeelay aan raadinno talo kale ee aan two thousand twenty two thousand twenty one ugu gudbi karno taana lama samay laakiin eedama ra-isul wasaaraha keligiisa qaadaya arrintaas waa qoshka meesha taagan sababtoo ah baarlamaankana waa joogin madaxweynahana waa joogin waana u wada jeedeen in waktiga uu socdo wixii loogu talagalayna waktigeeda inayn lahayn waktiga registration loogu baaxanaya in dadka lagu registareeyey security-ga lagu sameeyey political agreement laga keena inaysan ku suuroobeynin hal sano gudaheeda marka taas horta waxay ahayd in runtii si saraaxa ah baarlamaanka ay hor yimaadaan ay ka sheegaan ay yidhahdaan waktiga kuma qabsoon waayo sidii aniga aan yeelay labadii kun iyo shan iyo tobankii julaay afar bilood shan bilood anoo joogaan hortagay waxaa ku eede ma soconayso waxaan rabaa inaad fasax iisisaan inaan raadino talada kaleeta aan dalka uga saari karno tona sababtoo ah waxaa ii muuqatay hirshabella inaan sameynay ahayd in oo galmudug aan sameynay ahayd in aqalka sare aan sameynay ahayd marka intaasoo dhan inaan samey iyo maqaamka banaadir iyo sharciga doorashada iyo waktigaan haysta isma keeneen baarlamaankan hortagay julaay two thousand fifteenkii waxaa yidhi ma soconaysid waxaan rabaa inaad siisaan kalsoonida aan ku raadin lahaa dalka waana iskayeen madashaan iyo markaasay ka dhasheen waxaas marka horta laakiin eedda khayre iyo xukuumaddiisa keliya ma leedahay anigu ma qabo baarlamaanka iyo madaxweynahana waa la qaban sababtoo ah iyaga ruuxooda waxay ahayd arrintan ilaan dalkan dowlad iyaga kulli waa dowlad hal dowlad weeye in arrintan waxay ahayd intay ka wada hadlaan ay arkaan ay dhahaan warsee dalkaa uga saari karnaa waqtigiina waa nagu socdaaye markaas ay ay xal ama benchmarks intay samaystaan ay dhahaan saanaan wax ku wadaynaa lama dhihin saacaddii ugu dambaysaa blamekii oo dhan maaragtay waxaa la saaray ra-isul wasaarihii dhabankan oo runtii soomaalida ka jiro hadda annaga muddana na soo waday oo ah wixii fiicanna madaxweynaha leh wixii khasaaro iyo wixii khaldamana ra-isul wasaaraha leh dhaqankaas wixisa inaan ka tallaabsano oo runtii eedda la wada qaado oo muhiim weeye
hadda iyo wixii ka dambeeya iyo meesha looga dhaqaaqaya halkan galmudug iyo dhuusamareeb qodobo ayaa ka soo baxay kulan kalena waa loo madlan yahay baarlamaankuna waxay sheegeen inay iyaga u taallo inay go-aan ka gaaraan nidaamka doorashada iyo qaabkii lagu geli lahaa iyo dhammaystirka sharciga doorashada guddiga doorashada iyo baarlamaanka aqalka hoose oo aad moodo dhinac inay waxyaabaha qaarkood ka siman yihiinna iyaguna waxa ay soo jeediyeen tubta la raacayo maxay kula tahay yaa ugu habboon yaa iska leh hadda wixii ka dambeeya yaa iska leh diyaarinta iyo ka wada hadalka qaabka doorashada iyo sidii lagu geli lahaa waa mahadsantahay hadda horta su-aashan waa su-aasha ugu muhiimsan wey hadda meesha tan nin oo warta sideeda sharciyadda lagu sheegayo sharciga ruuxiisaa siyaasad ah haddii sharcigu uusan siyaasad ahayn maxkamadda sare iyo maxkamada dastuuriga iyo sagaal qofood inta laga dhigo interpretationka sharciga ama tafsilaada sharciga ha loo codeeyo lama dhexe marka sharciga sideeda waxaa ka muhiimsan stabilityga siyaasadeed maaragtay in la ilaaliyo oo wax heshiis lagu wada yahay la gaaro hadda xaaladda taagan khatar meel khataraan marayna sababtoo barlamaankiina wuxuu leeyahay waxaan ku soconayaa ilaa aan ka gaarsiiyey dalka doorasho qof iyo coda waktigay rabtaba xaq caadatee dalka intiisii kaleeto xisbadihii siyaasadeed dadka siyaasiyiintii kaleeto dowlad goboleedyada waxay leeyihin maya waktigeediina ku dhacdo waay haddaanan maanta la helin qof dhexaada oo waxaan negoshiyeed gareeyay oo runtii aana laisku keenin labadan aragti aanan wax lagu heshin kacay ka abay tegaysaa dalka iyo dadkuna waa ku dhibaatoonayaan runtii anigu waxaan qabaa hadda wasaaraha imaanaya habka lagu soo xulayo hadday noqoto hab hal dhinac ah oo aan wadatasha laga samayn oo aan la caddayn awoodaha uu yeelanaya iyo waxa la rabo inuu negoshiyeed gareeyo labadaan meel dhuusmayo wixii kasoo baxay iyo baarlamaanka meeshuu taagan yahayna aanan isla fahmin sidii meel dhex loo keeni lahaa runtii waxa aan ku soconaa waa khatar waa anigu koley talada hadda aan madaxweynaha siinaya waxaa weeye inuu consultationka badiyo muxuu ahaa sida lagu soo xulay in la caddeeyo wasaaraha imaanaya awoodaha uu ku yeelanayo miisaanka siyaasadeed iyo sida la rabo inuu usoo matabixiyo dalka haddii kale waxaan qabaa runtii meel crossroadan taagannahay khatara waxaa ka imaan kara runtii dhib aada u weyn annagana soomaalina maanta niyajab kaleeto diyaar uma aha ummadaas waxay rabaan inay wax hore u socoto waxaan rajeynayaa haddii ilaahay inay maskaxda shaqayso in la odayeeyo in runtii laga haddadaalo sidii dalka kan xasilooni u dhici lahayd ee laisugu keeni lahaa meel loo negoshiyeed gareyn lahaa meel laga aadan la aadi lahaa kaasi wuxuu ahaa ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya cumar cabdirashiid cali sharmaarke oo u warramayey haaruun macruuf